qadar aa dhacday afar wiil aan naga maqan oo walaalkey ku jiro ma fahamte saaca qadar ilaahay aa dhacda ma fahamte mala celi karo qof qof la soo celi kara ma jirto ma fahamte tii rabbi aa sugaynaa saaxiib walaalkeyga ku jiro afar saac iyo adi labaatan ay qaadday badda shalay subaxii oo jamcihii ahaay sax waay saasay u dhacday saaxiib walaalkey waxuu jiray adi toban iyo toddoba iyo toban iyo siddeed u dhexeeyey sanadka toban iyo siddeedooda u socday anugoo xaafadda soo joognay al teleefon liisoo diray oo imaha ciyaalka oo la socdayn ee xeedheeni walaalkaa baddaa qaaday saasay u dhacday camal badda imaada camal saasaa usoo fakanay badda saasa u imaanay maama wallaahi maantii raayaa meeshaa nagu hayso ilaa shalay ilaa xalay wiilashaa badda lagu la'yahay waa ilaa haddeerta waa la'nahay ilmaheeni waxaan u baahannahay wax noo soo raadiya dooman meeshaan waxba nooma tarays iska taagnaasheena annaga waa kaa wiilasha cadi shalay subaxii subaxii qaade wiil adi siddeed iyo toban jir waa annaga wiilkeeni wiilka naga maqan ilaa adii toban iyo toddobo toban iyo siddeed toban iyo sagaal waa adee u dhexeeyaan waa la qaracma qof aan weel- weelkiisa aan ka qaracmayni maa jiro waxaan qaban karnaa annaga haddeertaan ilaaha noo soo saqiro wax kalean dheheen ma lahan laa ilaaha illallah maxamed rasuul warhanal badbaadi warhanal badbaadi baddeena annaga uma lihin xorriyad uma lahan wiilashaan oo quusaayaasha way cabsanayaan ubadkaasaa naga maqan ilaahay subxaana watacaalka inuu noo soo ifiyo een ninka la yidhaahdo ishaag wixii nagala gacan qaadan karana aynan ka gacan qaataan een wiilashaas hadda mid eedda baan u ahay waxa kalena waa dad ehela oo walaalkay ila dhashay yaa dhalay wiilka hadda maqan oo anagu u taagannaha xeebtaan dadka kalena dad qaraabada oon kala fogayn waaye ma garatay dadka dhallinyarada isku tiimka ah oo ciyaartooyda ah oo isu soo raacday oo shalay waxna ka badbaadeen waxna baddu ay qaaday oo ka mid ah yarkan eedada u ahay kollay dalxiis isku tiimhay ku ahaayeen meeshaan oo sawirro iyo wax inay ku galaan ee u yimideen hurwaayay ka imaadeen kollay ejashoodaana kollay meeshaan ka qoreed marka hal mid oo ka mid a oo ninka la yidhaha kabtankii kooxda eh ayaa saaka saddex saac meydkiisana loo keenay annaga tirsiga xogta aan hayno laba meydkoodii la baxshay iyo saddex nooga maqan waaye midaa war sheekh laga soo qabtaa la soo wadayaa saddexna waa raadiin waa kuraad joognaa doomanaa dirnaba hadda maqan ninkaa waa qabaysanaya war joog joog joog aan u dhahay ninkii bow wuu booday mid oo naaqoodyaal iyo caydaa mid laa jooga asxaabaan nahay waxay dhaheen nin baa meeshaa ku dhacay nin oo caydaayo saxaawo maxaas aawo aawo markii wiilshii meeshay boodeen ninkii waa la waayey marka aniga qofkii waqtigiisa dhammaado kolley baddaa way ku dhimanayaan qadri ilaahay eeda lix liyado ay qaadada oo wiilish ah halna waxay ay ka qaade meeshaan oo la isbitaalka yaarda meeri oo wiil aadi soddon jir meelaas oon oon qiyaasno waa wiilkaas ilaa intaa cidiisa imaadeen weydinaayan daa wiilkaas macnaa qof oo quusaaya aan rabnaa dheen oo badda macnaa meedkin uu soo bixiyo anaga waa u gurma halii toorna waa dadaalna qof waa u waanay kadib meelahaan qofka fiirsanayna ay dheheen wiilkaas saddex maalin balaan ma soo bixin madaxuu gacawaaday cidiisii oo sheegaayan shalay xoogaa hawbadilo u soo bax dawaal waa kasaa ee khadarta ilaaha dhacda meel oo wareegta mool ah oo ku yaalo isbitaalka yaardimeed agtiisa meeshuu ku dhacay meeshaa lagu waayay wiilka shalay meedadkan aad ka hadlay lixe lixdii aad saddex miyaa meelahaas ah oo liido waxaa laga saddex kale waa la waasanaya saddex badda laga helay badan axsaake saddex wiilal waa